su-aasha ugu horreysaan ku weydiinaya waxa weeye maadaama aad haatan ka soo noqotay shirkii kismaayo waxaa wararka qaarkood ay sheegayaan in laysmari waayey oo shirkaasi aanu sidii la rabay u dhammaanin marka ugu horreysa maxaad tafaasiil naga siin kartaa sidaa waxu dhaceen horta aad iyaa umahadsantihiin waxaan salaamayaa guud ahaan walaalaha soomaalidu ay dhegeysanayso arrinta aad i weydiisay su-aasha oo ah shirkii sidii la rabay umuusan dhicin aniga runtii hadde xaqiiqada ma haya shirkii weli ma soo gabagabobin shirkii taladiisa way socotaa sidaan ogahay qaraar kama soo bixin madaxda meesha ku tashanayso go-aankay ka gaareen tashiga ay meesha ku hayeen waxaa markaa la dhihi karaa ma hagaagin mise uu hagaagay markay qaraar uu kasoo baxa intintaa ka horeysa waxay noqonaysaa inaan ka hor dhacna go-aanka shirkaas laakin waxaan shacabka u sheegaynaa shirka inuu aad iyo aad muhiim u yahay mustaqbalka soomaaliya hiigsiga labada kun iyo lix iyo toban waaba la joogaa labada kun iyo lix iyo toban sidii loo lahay waa la hiigsan doonaa hadda waa la joogaa waktiga waa la gaaray dowladda hadda dhisanna waxay dhisan tahay afar sano tirigalkana wuxuu ahaa markuu waktigaas uu dhamaaday in doorasho shacabka soomaaliyeed ay sameeyaan hal cod iyo hal shaksi ah laakiin waxaan ognahay go-aankii baarlamaanka soomaaliyeed iyo dowladda ay isla gaareen iyo oo ahaa runtii inay suurtageli karin soomaaliya hadda in laga sameeyo doorasho hal shaksi hal cod ah isla markaasna loogu baaqay in la sameeyo mada waxay u yeereen maaragtay wadatashi qaran wadatashigaas oo oo ay kasoo qayb galeen dowladda federaalka ah baarlamaanka federaalka ah iyo xubnaha dowlad goboleyaasha soomaaliya dhisan iyo inta soo socoto dhismi doonta madashaasi hadii xamar ay lagu tashanaya muddo badan halkaasi shirka ka socday annaguna shirkaas xamar ka socday goobjoog ayaan ka ahayn go-aanka la gaaray marka wuxuu ahaa bishii january sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka oo sanadkan soo dhaafna la gaaray oon ka hor sugaynay oon anagoo idil beesha caalamka iyo shacabkaba aan dhowreynay wuxuu ahaa shirka hadda ka socda kismaayo aad iyo aad aan runtii anagu haddaan nahay beesha caalamka shirkaas go-aamihiisa aada usugaynaa shacabka soomaaliyeedna waxaan rajeynaynaa inay naga daran yihiin sugitaanka ay arrinkaas ay sugayaan waxaa markaa aan jecelnahay runtii shacabka soomaaliyeed inaan ugu baaqnay in madaxdaasi go-aamada ay qaataan la garab galo oo maaragtay la xaqiijiyo inay suurta galaan maxaa yele rajo badan ayaa laga qabaa iyagana way ogyihiin marka wax ay ku wada heshiiyeen ayaan sugahaynaa runtii inaan taabo gelino yaa laga sugayaa markaa go-aanka shirkii ka dhacay kismaayo inay soo saaraan go-aanka waxaa laga sugayaa madaxda halkaa ku shirayso waa madax soomaaliyeed wadanka loo shiraayana waa soomaaliya go-aamadana waa go-aamo soomaaliya anfici doona sidaad ogtahay beesha caalamka sideedaba waxa weeya inay taakuleen soomaaliya ayay runtii ay wakti walba la garab taagan tahay taakuleentana hadda waxaa loo marinaya dowladda federaalka oo dhisan ilaa meesha nidaam dowladeed ayaa ka dhisan dowladda federaalka hogaaminaysa wadahadalkaas halkaa kismaayo ka socda wayna ku dan yihiin hadda sida ii muuqata hadda xibnihii dowladda federaalka ugu weynaa prime ministerka madaxweynaha speakerka xibno baarlamaan oo halkaa jooga madaxweyne goboleedka dadka madaxda gobol gobolada soomaaliya maaragtay madaxda hadda hogaaminaya way wada joogaan halkaa waxaan isleehay markaa way u dhan yihiin taladaas way u dhan yihiin waxaana la rajeynaya talo soomaaliya anfacad inay keenaan waa tahay Marka- waxaan waxaan annaga marka ka ka wardhoweynaa waxaan ka wardhoweynanaa go-aamadaas ay iyaga gaari doonaan go-aamada haddii shirka hadduu furmay uuna socday hadda dhowr casho dabcan waxaa la rajeynaya go-aamaha laga rajeynaya yacni shirka iskama soo xirmi karaba iskama soo tegi karaan iyagoona wax shacabka u sheegana beesha caalamka marka ba waxay noo sheegaan aan sugna ilaa iyo beri iyo beedama inta udhexeysa kulliba go-aamahay soo gaari doonaan waa tahay laakiin ambasador haddaan mar kale ku celiyo oo aan caddeeyo su-aashu sidaa u dhacayso ma dhicin miyaad leedahay in lagu murmay oo aada la isugu qabtay in labada aqal mustaqbalka xildhibaanada sida loo soo dooran doono in ay noqoto nidaamka four point five iyo inay noqoto habka kale ama hanaanka kale ee degaanada amaba degmooyinka labadaa arrimood aada la isuguma qaban miyaa hadalkaa ugu dhacaya waa laisku qaban karaa aniga hadda wixii laisku qabta labada in ka badan baa laisku qaban karaa dadka halkaa ku tashanaya saan kuu sheega waa madaxda soomaaliya way isku qaban karaan dabcan wax meesha loo tegay in inay khilaafka la saaray ahayd inay laga tashaday ahayd inay lagu murmana waa waa suurtagal ina lagu dagaalaa xun lagumana dagaalin meeshaas hadda yani dadkii madaxda halkaa joogay way ku shirhayaan shir walba oo dhacala hadee shirka macnihiisu waxa waaye go-aamo kala duwan iyo agfaa kala duwan iyo aragti kala duwan oo shacabka qabaan iyo madaxdooda in lasoo aruuriyo meel laiskugu keeno marka in lagu murmay iyo in lagu murmin ma aha muhiimadda waxaa muhiimadda ah shirkaas hadduu dhacay shacabkaasi waxay ka rajo qabaan madaxdooda inay wax ku heshiiyaan marka wixii lagu heshiiyey dabcan waxaa lagu soo saaraa qaraar waxaa lagu soo saaraa go-aamo shirkaasi kasoo baxay oo rasmi ah marka intay arrintaasi dhacayso oo arrintii halkaa shirkii uu rasmi usoo xirmaayo haddee waxay noqonaysaa marka un adiga oo soomaali ah aragtidaada iyo la socodkaada ada og wixii ka dhacaya meesha annaga ka beesha caalamka ahaan waxaan rabnaa inayna yidhaahdaan shacabka soomaaliyeed hogaankaanaan uhaynaa tillaabadaanaan qaadaynaa go-aankaanaan qaadanay oo modelkaanaan qaadanay oo ku disi doona baarlamaanka iyo dowladda dambe waxaan rabnaa beesha caalamka daatiin iyo dowladaha deriska inaad nala qaadaan marka int intaa laga gaarayo hade waxay noqonaysaa inaan sugno oon ka war dhowrno waxaana runtii aan rajayneynaa inay og yihiin culayska saaran inay og yihiin shacabkan inay iyaga tallaabo ka sugayaan marka culeyskaa saaran haddii madaxda qaranka ayna dareensaneen runtii waa nasiib daro marka waxaa oga ina inay dareensan yihiin taas waa hagaag ambasador maxamed cabdi afi haddii su-aal kale aan ku weydiiyo haddiiba ay dhacdo in madaxdaasi ama mas-uuliyiintaasi soomaalidu ay go-aan quman oo idin qan idin qanciya ama qanciya ummadda soomaaliyeed ama aan u qalminba ay idinsoo hor dhigaan maxaa idin tala ah haddii aad tihiin igad igad iyo bulshada caalamka maxaa idinla gudboon maxaa tallaaba ah oo aad qaadi doontaa haddii markii aan aragno qaraarka ay gaareen ooy u gaareen shacabka soomaaliyeed haddii heshiis lagu yahay waa sidii aan runtii doonaynay oon rabnay haddii ayna heshiis ku aheen marka waxay noqonaysaa tala qaran dambe inay dadka madaxda ay uhogaamiyaan oo lagu noqdo annagana marka kulleyba kaalinta nooga habboon waxaan ka hadli doonaa waktigaas iida ah go-aama waan ka qaadan karnaa tala bixin ayaan ka samayn karnaa laakiin uma rabo hadda runtii inaan ka hor dhaca talada aan qaadan lahayn iyo go-aankii aan gaari lahayn iyo wixii aan shirkaa ka sheegi lahayn iyo wixii kasoo bixi lahaa waa wax u taalla beesha caalamka annagu kulley waxaan leenahay beesha caalamka united nations ayaana hogaamisa oo soomaaliya runtiis ku leh intaan united nationska iyo egad iyo european union iyo arab league iyo guddigan inta danaysa arrimaha soomaaliya oo horta mustaqbal badan mustaqbal fiican soomaalida inay ku noolaato oo dowladnimo u baxda waa ka tashan doonaa markii aan go-aamahaas aan aragno markaan ka tashanna qadaar aan kasoo saari doonaa haddiiba ay suurtogeli weydo in mustaqbalka soo socdaa ilaa bisha sideedaad ay suurtogeli weydo in diyaar loo noqdo in doorashooyin xora la galo suurtagal ma tahay ambasador maxamed cabdi afey in markaasi wakti loogu daro dowladda haatan jirta ee uu hormuudka ka yahay xasan sheekh maxamuud arrintaas wax ku darista go-aan waxaa ka gaaray beesha caalamka waxaa laga gaaray sanadkan hadda muddo laga joogo waxaa ka gaaray united nation security council wax igaad ay gaartay ma aha wax aniga shaksi ahaan maxamed i ah ma aha waxaa qaraarka u ahaa go-aankana uu ahaa beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed intaba lama soo dhaweyn doona inay institutionska hadda dhisan in wakti loogu daro si ay ugu darsan karaanna aniga ioma muuqato maadaama kharaarka u yaala wax daruuri ah oo emergency ah oo hadda yani suurtagelin kara in lagu darana ma jirto wakti ayay haastaan wakti horaan bay haasteen hadday talada u fadhiyaan marka wax sabab oo keeni karta in wakti lagu kordhiyo maadaama kharaarka united nations weli uu yaalo hadee beesha caalamka waxay noqonaysaa marka inay isbedel rasmi haddana annagu qaraarkaas qaraarkan aan kasoo saarno oon dhahnaa maadaama hadda ay noo muuqato inayna wakti doorasho la qaban karin qaraarkan aan soo saara lakin ilaa iyo maanta midka yaalla oo aan ku shaqaynayna waxa weeye laguma dari kara wakti beesha caalamkana raalli kama noqon doonto shacabka soomaaliyeedna diyaar umaha runtii inay wakti hadda lagu ziyaadiyo marka qaraarkaasaa yaalla meesha laga mari kara ma aqan qaraarkaas ku ani aan leehayna maaha ku igad ay leedahayna maaha waa ku united nation security council ay go-aamiso weeyaan ambasador maxamed waxaa jirtay shirkiinan shir ka horreeyey oo maalmahan u dambeeyey isaguna uu ka socday magaalada jowhar shirkaasi oo maamul goboleed loogu sameynayay gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana keentay in intii uu shirkaasi ku jiray kiinan ka socday ama la filayay inuu ka furmo magaalada kismaayo in uu xoogaa waktigiisii dib uga dhacay si kastaba noqotee aan dib uga noqdo shirkaasi ka socday magaalada jowhar dib baa loo dhigay muddo ayaa la ballamay in ergooyinka ay mar kale isugu soo noqdaan haddii uu qabsoomo oo maamul goboleedkaasi hiiraan iyo shabeellada dhexe loo sameeyo uu markaasi suurto galo ma jiraa maamul goboleed dambe oo ku xiga maamulkaasi mise intaasi ayaad maanka ku haysaan oo ay maamul goboleedyada soomaalidu ay ku egayiin maxaad odhanay horta waxaan odhan lahaa soomaalida inay ogaato weeyaan inay kalsooni la helaan muhiim ah waddankan soomaaliya dowlada ka dhisan annagana ma dhisanina shacabkaa dhistay dowladdaasna waa la aqoonsaday oo hadda waad ka haddaan ka warsugaynaa go-aamada ay ka gaaraan kismaayo waxaa aqoonsaday beesha caalamka waxaa aqoonsaday urgoboleedka igaad waxaa aqoonsaday shacabka soomaaliyeed ayaa hadda u aqoonsan inay dowlad soomaaliya dhisan tahay madaxweynahan uu yahay xasan sheekh marka guud ahaan annaga waxaan qabnaa arrintan dhismada gobolada la dhisaayo waxaa hogaaminaya horseed ka ah maamulaya dowladda federaalka intii hadda aan wadnayna waxaan la wadnay oon la shaqaynaynay oon runtii aan aan arrintaasi tu fududeynayay oo legitimacy siinayay dowladda federaalka oo hadda dhisan oo oo hogaaminaysa midaan hadda hiiraan iyo shabeelada dhexe wakti walba iyo nidaam walba oo iyagu yihaahdaan wadankan soomaaliya sidaan aan rabnaa annaga siyaasadiisa inay u ekaato degaamadan inay rijiska inay saa isku raacaan aan rabnaa beesha caalamka marka waxay ka wardhowri urgoboleedkan ogaad ay ku taageeraya dowladdaas fikradda ay leedahay iyo nidaamka ay qaadato waxaan hadda runtii aan ognahay dowladda inay hogaaminayso hiiraan iyo shabeellada dhexe waana soo dhaweyneynaa maadaama ay dowladda hogaaminaysa arrintaas islamarkaasna go-aamadii halkaa kasoo baxa oo dowladda federaalka ay aqoonsatana urgoboleedka igaadhi beesha caalamka taasay runtii qaadanayeen la shaqeynayn aqoonsanayaan haddii nidaam uu u yaalo dowladda federaalka oo degaamo kale lagu dhisaayo iyo nidaamo kale lisu raacinayo oo dowladda federaalka hogaaminaysana waa mid hogaanka aan ka sugayno kala bixinteedana aan runta aan qiimeynayno kadibna aan la qaadan doono marka haddii mid kale soo socoto haddii kuwo kale la dhisi doono haddii ay kuwo kale aqoonsan doonaan waajibaadka qaran waxaa saaran dowladdaas annagana taasaan ku shaqeynaynaa waana runtii rabnaa inaan shacabka u sheegnay inay dowladda federaalka ay tahay dowladda la aqoonsan yahay oo hogaaminaysa dib u dhiska soomaaliya waa hagaag marka maamul la samaynayo ha noqdaan gobollo iminka soo socda amaba kuwa u hanqaltaagaya inay keligood iyaguna ay ismaamulaan go-aanka ugu dambeeya ma waxaa iskale dowladda federaalka ee soomaaliya mise idinkuna talada waa la wadaagtaan annagu talo iyo go-aan ay kala tahay go-aanka waxaa le dowladda federaalka hataa haddaan tala ka bixino ay dowladda nala qaadan weydo go-aanka iyada ay qaadato ayaa ayaa ayaa shaqeynaya waaya aan ka gudubno ambasador maxamed cabdi afey dad badan oo soomaaliyaba qaba in soomaaliya aanay danaheeda iyo go-aankeeda u madax banaanayn oo markaasi gacanta ay ku hayaan fargeli weynna ay markaasi ku hayaan ururka igaad iyo bulshada caalamka dadka ku dhegaysanaya ee caalamka kaa dhegaysanaya maxaad odhan lahayd soomaaliya dowladdeeda ma u madax bannaantahay go-aankeeda iyo shaqadeeda mise weli waa dowlad gacanta lagu hayo oo aan laysku hadlayn karin walaalow horta sooma soomaalida mahmahadeeda waad garanayso oo wax shalaal walba wax walba shalaalkay dhigtaan lagu qalaada la sheegaya weeyaan waxaan rabaa inaan ku caddeeyo waddankan soomaaliya hortaya iskale go-aankana soomaaliya leh madaxdana waa madax soomaaliyeed soomaalida waxaan rabnaa ugu baaqay inay waddankooda iyo iyo dowladooda iyo nidaamkooda ay ku kalsoonaadaan waxaa aada iyo aada muuqata kalsooni darre fara badan inay jirto cid xukumi karta soomaaliya mase maamuli karta soomaaliya soomaali la-aanteed ma leh marka aniga waxaan rabaa inaan arrintaasi kaga jawaabo faragelin hadday jirto faragelin soomaalida ay raalli ka tahay ay hogaaminaysa waay haddayna jirinna maba jirtaba ani ma qabo inay faragelin jirto aniga haddaan ahay ergeyga gaarka urgoboleedka igaad waxaan qabaa nidaamka ka dhisan nidaam dowladeed oo shacabka uu adeegayo program iyo nidaam la imaanayo marka waddan walba waxaa hogaamiya madaxda hogaamisa kenya waa waddan dhisan madaxay leedahay nidaam ay leedahay waxaa lagala tashanaya madaxdaas ethiopia sidaa oo kale djibuuti sidaa oo kale uganda sidaa oo kale wadamada caalamka ka dhisan midda hadda ay joogtaan waxaa iskale shacabka degan madaxa maamulaysa nidaam iyo dastuur ay ku kala dambeeyaan maxaa soomaaliya ka duway kuwaas marka hadday kuwa ka duwan yihiin inay soomaalida iyada isku waraysataan muhiim ah maxaa annaga naga duway dawladaha kale oo caalamka ah marka ani waxaan ku baaqi lahay shacabka soomaaliya meeshay joogaanba inay dawladooda iyo karaamadooda iyaga ilaalsan kara cid inay u ilaaliso hakasa haka sugin inay iyaga ilaalsadaan ma faragelin ay jirtaan inay iyaga iska celiyaan hadday faragelin jirto wadan walba oo dhisan oo dawlad u dhisan wixii farageliyey waxaa iska reebay shacabka iyo dawladda marka aniga waxaan dhihi lahaa faragelin aan ogahay ma jirto mid aan annaga wadno oon ku shaqaynaynana ma jirto shacabka soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyeed ayaa programki ay keenaan oo nidaamka ay yidhahdaan nidaamkaan aan rabnaa inaan qaadano yaa waxay qasab tahay marka in la caawiyo oo la garab galo marka anigu inu sheekada inta lasii wado oo maaratay wadankiiba laga dhigo wadan dad laheen oo dawlad laheen oo shacab laheen aad iyo aad arrinta aga xumahay waxaa muhiim ah inay shacabka soomaaliyeed kuwa hadda qurba joogta ah ayaan la hadlaynaa muhiimtaha inay wadankooda kusoo noqdaan oo u adeegaan oo u shaqeeyaan oo karaamadooda iyo qaranimadooda iyada ay difaacdaan cidna ay ka sugin inay u difaacaan ay u shaqeeyaan marka aniga adarka intaasaan dhihi lahaa waxaa muhiim ah inay jirto dawlad soomaaliyeed oo shacabkeeda ay ku kalsoon yihiin imaada wadankiina kusoo noqda inta aad ka qeylinaysaan oo hadda aad ka hadlaysaan oo dareemaysaan inay jirtana ka difaacda cid idinka hortaagan male waa tahay su-aal kale haddaan ku weydiiyo ambasador maxamed cabdi afey waxaa jira sidaynu la soconno in ciidamo waddanka kenya ay joogaan gobolka ama maamul goboleedka jubbaland dhowaan iyaguna waxaa yimid ciidamo kale oo etoobiya ka socda mararka qaarkoodna waxaa dhacda in loolan siyaasadeed iyo mid ciidanba in ay markaasi ciidamada shishay ee soomaaliya yimaada ay isku qabtaan maxaad gaasi kartaa ciidamadaasi kale ee etoobiya ka yimid ee jubbaland soo galay oo ay dhibaato keeni karaan oo ummadda shacabka ah oo isha ku haya markaasi maxay igad ahaan idinla muuqdaan in ay kusoo kordhin karaan jubbaland
may horta jubbaland gooni ahaan ma ah soomaaliya idil ciidamaha jooga jubbaland keli ma joogaan soomaaliya africa union ciidamo ka socda ayaa jooga aniga hadda jubbalandna kama hadlaaya south westna kama hadlaaya galmudugna kama hadlihayo xamarna kama hadlihayo waxaan ka hadlaya guud ahaan soomaaliya maadaama ergeyga gaarka soomaaliya orgaiyaad aan ahay waxaa muhiim ah ciidamada jooga halkaas waxay u joogaan africa union ayay ka socdaan united nations ayaa runtii raalli ka noqotay inay halkaa tagaan waxayna u joogaan inay caawiyaan dawladda soomaaliyeed si wadanka loogu soo celiyo xasilooni iyo kala dambeyn dawladda soomaaliyeed ay marka ay dhisato ciidan qaran ooy tiraha ciidanka qaran waa inoo diyaar ee marka ciidamada ajinabiga guud ahaan waxaan u baahanahay waktigooda uu soo gabagabay ha tagaan kulli way soo baxayaan wadamaday kusoo noqonayaan wax wadankaas ka jira oo hadda ahayn taakuleen soomaaliyeed iyo taakuleen dawladda soomaaliyeed ma jira marka ani guud ahaan arrintaan waxaan kaga jawaabaya si policy ahaane ma aha si degaan ahaane hadda saas dabaana haddii su-aashaasi aan ka gudbo intaaynan su-aasha kale u gelin daawaday ama dhegaystayaalba halkaa weli aad nagala socotaan waa madasha sigirti waxaana inoo suurta geliyey oo dhinaca xidhiirka ama xidhiirintaba inoo qaabilsanaa asadna soodi sidii horeba aan idinku sheegay waxaa marti noogu ahaa barnaamijkeenan caawa ama waraysigeennanba ambasador maxamed cabdi afey oo isagu ah wakiilka gaarka ah ee igad u qaabilsan arrimaha soomaaliya mar kale haddii aan kugu soo noqdo ambasador afey su-aashaydu waxa weeyaan dhowaan mar aad tagtay magaalada gaalkacyo markii dagaallo ay halkaasi ka dhaceen ay iskaga hor yimaadeen labadaasi maamul waxaad ka jeedisay hadal aad u adag oo aad u canaan badnaa canaantaasi oo ku wajahan saluug aad ka qabtay mas-uuliyiinta soomaalida oo markaasi aad ku canaanaysay in shacabka soomaaliyeed ay dageen amaba ay xagradeen markaad igad ahaan aad tihiin oo kale sidee baad u aragtaan ambasador maxamed cabdi afey mas-uuliyiinta soomaalida ee soomaaliya iyagu xukuma canaantaadi maalkii bay ku taagan tahay mise waxbay ku qaateen
runtii hadde horta waxay ahayd anagu fikrad beesha caalamka iyo urugoboleedka igaad guud ahaan wadanka soomaaliya dawlad baa xukunta madax baa madax baa madax baa runtii hogaamisa madaxdaasna waxa waan la shaqaynaa runtii waxa waxa weya waxay ka tirsan yihiin ururka aan hadda aniga matalaya hadde soomaaliya dagaalo sokeeya way kasoo dhamaadeen in lagu soo celiyana ma aha haddii ay soo noqdaan in dawladda soomaaliyeed iyo gobol dawladaha gobolka goboleyaasha ka dhisan soomaaliya inay runtii ay ka taxadar ka sameeyaan ayaa ayay tahay wayna wayna arrintaas ku baraarugsan yihiin meesha galkaaca ka dhacay ani waxaan u arkay nasiib daro inay tahay waana soo gurmanay runtii meesha caalamka ahaan usoo gurmanay waan tagnay degaanadaas waan tagnay hadii kaalintii marka annaga noogu habooneyd iyo talooyinkii annaga aan u arkayn inay haboon ku habooneyd shirkaas iyo iyo iyo dhibaatada meesha ka socotayna waan ka bixinay runtii hadee hadda waxaan ku kalsoonahay shacabkii iyo dowladdii iyo nidaamkii meesha ka dhisnaa inay runtii kusoo dabaalaan meesha nabad marka arrintaas intaasa aniga ka oran lahaa wax canaan ah iyo wax hadda gooni aan madaxda aan annaga aan la dhaagsanayna ma jirin laakiin dareen marka aan aragnay inuu muhiim tahay in laga hadlo eed
waa hagaag su-aal kale haddii aan ku weydiiyo ambasador maxamed cabdi afay sidaan la soconaba dhowaan ururka jaamacadda carabta ayaa kaalfadhigoodii ugu dambeeyey waxa ay ka hadleen in midnimada soomaaliya ay tahay muqadas oo aan la taaban karin midnimada soomaaliya maxaa keenay baad is leedahay xilligan dhowr iyo labaatan sannadood ururka jaamacadda carabtu si toosa ugama hadlin in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay ma midnimadii soomaaliya ayaa la soo galay mise waxa weeye hadalku waxa u dhacayaa soomaaliya oo ay kala go'day waa in midnimadeedii dib loo celiyaa hadalkaasoo kale markaad dhegaysatay sidee kuula muuqda ambassador
horta hadalkaas aniga ma maqal laakiin hadde anagoo ka urur ahaan midnimada soomaaliya anaga weligan soomaaliya midnimadeeda igad iyo africa union iyo united nations meel ay soomaaliya ku kala go'day iyo waqti ay kala go'day ma hayno waxaan ognahay soomaaliya inay soomaaliya tahay haddii ay kala go'aysana tala soomaali u taalla inay tahay say rabaan iyaga ay ku kala go-aan ay iskula heshiinayaan laakiin waxa hadda anaga ognahay oo oon leenahay soomaaliya way kala go'day oo hadda dareenkaasi hadda anaga ma hayno hadee jaamacadda carab go-aamadaas iyo hadalladaas kasoo yeeray waxaa fiican in iyaga la weydiiyo wax hadda ku keenay inay hadalkaas keenaan meel lagaga tashanayo oo soomaaliya ku kala go'day laleeyahayna aniga mid joogi mana arag marka waxaa waxaa waxaa muhiim ah waxaa muhiim ah soomaaliya waxaa iskale soomaali taasaan ku celinaya soomaali baa iskale taladeedana soomaali baale inay utashatana soomaaliya laga sugaayo marka waa hagaag
waa arrintaas aniga arrin maaragtay aan sii geli karo oo macno ii keenaysa maaha waad mahadsan tahay ambasadore inta aynan waraysigeenan ka bixin anigoo kusiin doono fursad aada ummadda soomaaliyeed kelmadaada ugu jeedisid haddii aan kula kaftamo afay ahaan ambasador maxamed cabdi afay waxaad joogtay waxaad joogtay shirkii magaalada jabuuti ee dib u heshisiinta soomaaliya qayb weyn baad ka soo qaadatay waxaad isagana aada goobjoog ka ahayd oo aad shaqo fiican kasoo qabatay shirkii impegati haatanna waxaa tahay wakiilka gaarka ah ee igad u qaabilsan arrimaha soomaaliya kaftan ahaan haddii aan ku weydiiyo ambasador afey soomaalida maxaa ku daba dhigay oo waxaad isleedahay soomaalida la guri tan iyo dhammaadka inta ay cagooda ku istaagayaan mise dowladda kenya ayaa aaminsan in shaqo badan iyo is-afgarasho fiican ay idin dhexayso soomaalida sidaasi daraaddeedna kaa dhigtay in aad wakiil gaara u noqotid arrimaha igad maxaad odhan lahay ku warama ku warama wala horta nin soomaali aan aniga way dhibaysaa burburka soomaaliya way dhibaysaa way waxaan jeclahay soomaaliya oo dowlad ah ana afkan kula hadlaya af ingiriisna ma aha sooxilina ma aha wadankana soomaaliya runtii waxaan jeclahay inay karaamadeeda iyo sharafteeda ay yeelato intaanan safiir noqonin ani mas-uul saaraan ahaa xildhibaan baan ka ahay dowladda kenya wasiir ku-xigeen baan ka ahaa arrimaha dibadda marka shaqadayda kelima ahayn soomaaliya ee in badan dowladda kenya ayaan dhowr wasiir kasoo qabtay laakiin runtii sharaf bay ii tahay aada aada ugu faraxsana inaan fursad u helo inaan soomaaliya aan haddii ay si aan raba ay noqonayso inaan kaalin ka qaato oo ah qaran dhisan oo karaamo leh oo sharaf leh marka inay soomaalidu ku faantay taasna ay tahay maxaa yeelay wax soomaaliya dhib ku ah aniga ma hogaaminayo oo hadee shaqaka maxaa yeelay janabi badanaa ka shaqeeya kuwa ka kuwa badanoo ka shaqeeya lama lagama hadle ma soomaalinimadaydan eed anigu maxaa ninka soomaalida oo soomaaliya ka shaqeeya loo daba dhigtaa adiga hadda kula hadli kula qabsamay waaya waaya ka gudub waxaan ku siiyo kelmadaadii ugu dambeysay ee barnaamijkan ama waraysigan aan kusoo gabagabeynayay ambasador maxamed cabdi afi maxaad ummadda soomaaliyeed tala ahaan iyo tusaaleba aad usoo jeedin lahayd hadday noqon lahayd sida mustaqbalkoodu uu u muuqdo dadkaa ku dhegaysanaya ee kumaankumka qofa maxaad odhan lahayd oo rajo ah ayaa soomaaliya aad ka qabtaa
walaalow radi badanaa ka qabnaa soomaaliya way burburtay saad og tahay dagaal baa ka dhacay iidaa islaysay cid kusoo duushay ma jirto dowladeeda dhismeed oo karaamada laheed oo sharafta laheedna soomaali idaa iska dumisay waxaan runtii rabaa inaan ku baaqa inay dowladnimadooda soo ceshtaan siday ku burburiyeen way ku dhisan karaan inay dib u heshiisiinkana ay xooga saaraan oo dib u heshiisiinka soomaaliya haddiinay shacabkaas ayna heshiinin dowladnimadooda taa ma noqonayso waxaana heshiis waxaana heshiin kara shacabka dagaalay inay dhab ka noqoto dib u heshiintooda inay iyagoo isku tashadaan